faadumayo haddaan kaa ku faahfaahiyo sidaa ula socoto faskii labaad dagaalka ayaa la galay afar iyo labaatan saac ba hadda xabaddu socotay saddex saldhig oo kii ugu dameeyey shala galab muxuu ahay isugu dhacay gobolku isugu dhacay baana laga qabtay laakana waxa weeye xabaddii waa qabatay waxayna meesha la yidhaahdo baa hadda ciidanku jooga socotaayoo waxa weeye si muxuu ahaayey tartaaliya bay u socotaa xaggee hadda ciidamadu marayaan oo dagaalku ka socdaa
hadda dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo washaar oo isla agagaarkii buu muxuu ahay shan galba qoraxdu isugu dhacday saldhigaasaa laga qabtay saldhig la yidhahdo washaaqo baana hadda baddu ka socotaa ciidamada puntland maxaa khasaare kasoo gaaray dagaalkaas waxaa nagu maqaalaa in saraakiil ay ku dhimatay kuwa ay ku dhaawacmeen faadimo anaga waxa weye ciidanka puntland khasaare maaha wixii soo gaaray waxa weeye waa waa waa waa guulaysteen dalkoodii iyo dadkoodii bayna u dhiman iyo diintooda wixii dhintayna allaha u naxariisto dhaawacmana allaha u boogaga intaa un baan leenahay nimanka daacishka waxaa ka dhintay ilaa haddeer inta muxuu ahaayey lasoo tiriyo konton iyo toddoba nin oo ku wada ajnabiya oo baatikooda haddeer aanu haynaa wax maxaabiisa oo ama iyaga laga qabtay ama idinka laydinka qabtay miyay jiraan maya maya annaga maxaabiisna lakama qaban iyagana maxaabiiste ninku waaba is isagaa isqaxinaayo oo maba ogolaba inuu dhinto maahaane nin muxuu ahay in isagoo nool la qabto xisaabta uguma jidho dhaawaca ciidamada puntland soo gaara waa imisa dhaawacdu waa dhaawac firirob bay u badan yihiin meesha lagu diriraayo waaqa marka xabaddu hadday qofka agtiisa ku dhacdo firir baa soo gaaraya waa iska firiray u badan yihiin xabaddu dhaawacu waa wax tiro aan aada u badnayn weeye tiro konton ka badan ayaa la sheegayaa in dhaawac soo gaaray dagaaladii shalay ilaa xalay ka dhacay buuraa calmiskaad kuwaas oo ay saraakiil ku jiraan saraakiilna ay dhimatay kuwana ay dhaawacmeen marka arrinka adigoo soo koobaya maxaad nooga taaban kartaa wixii annaga naga dhintay iyo wixii naga dhaawacmay intaba wax lagu talagalay weeye dalkooday bay u dhimanayaan ilaahay waxay dhintana ilaahay baa xadee ilaahay waa niman shahiiday weeye wixii dhaawacmana waxa weeye waa waxa weye ilaahay ha boogadhayo iyaga unbaa khasaaray ilaa iyo konton konton iyo toddoban mayd ah oo nimanka caddaankaabaa gacanta lagu hayaa sidaasaa dagaalku u dhacay markaa markaan kuu soo koobo xalay maduqeymaha ka dhacay aagagii xalay la isku dilay ee togo jeceel gaar ahaan haraari oo dhariin iyo dhulkii dagaalka culus uu ka dhacay shalaga balgaabadkii ha waa jidhaa duqeymahaas waa jidhaa nin nimanka saaxiibadan aan nahay emiraadka ayaana hawtaagtiliyey duqeymahaasi waxay khasaare geysteen saaka waa berigii ma la arkay oo ma la tegay goobihii goobihii waxa weeye waa goobaha ay difaacayaan oo hadda washaaqa la joogaa washaaqa shishadeeda weeye dhulka dhulka muxuu ahay saxale la duqeeyey oo yani nimanka lagu beegsaday genaraal iminka dagaalku ma socdaa mase ciidamadu way ishor fadhiyaan oo xabadii way joogsatay ciidamadu way ishor fadhiyaan haddeer xabad socotaa ma jirto faabay xabad haddeer socotaa ma jidho xabaddu waa waa joogsatay de waa laga yaabaa inay saacadii la rabo bay bilaaban kartaa marka ma la odhan karaa dagaalkani inuu yahay kii ugu cuslaa ee dhex mara ciidamada puntland iyo daacish tan iyo intii howlgalku socday ha waa la odhan karaa waa dagaalka ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa xaggoodu haddee dhimashadoodu konton iyo toddoba meel marma laga wada dilay ma jidho marka waad culayska u leeya waad garan karaysaa niman iyagu ma jirahoo aan meel loo wanayn dhintaan maahaane godadkooda lagu daatay sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka ah mar kastaba weerarka weerarka mar kastaba dee khasaaro badanayo oo muxuu ahay laakiin annaga waxa tab xeelad baa lagula xeelad baa loo sameeyey xeeladiina waa lagu guulaystay oo khasaaraha waa la yareeyey